أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus saaka idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ganafka ku dhuuftay jawaabta ay iiraan ka bixisay soo jeedin ay washington horey ugu gudbisay iiraan dibadbaxyo looga soo horjeeda dhulboobka kooxda ridada soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho howlgalla lala baaysay cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kataab al ikhbaariye ayaa baahisay qaybtii saddex iyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wadaan wilaayaadka islaamiga xaaladda cakran ee ka jirta waqooyiga dalka etoobiya ayaa ka sii dartay iyadoona laba madaxweyne oo iska soo horjeeda ay ka jiraan gobolka tigre wilaaya islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigta askar toobad kenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sidoo kale warkeena subax waxaa ku maqli doontaan qaybta ko iyo tobanaad warbixinno ciwaankoodu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waa subaxnimo isniina taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ganafka ku dhuuftay jawaabta ay iiraan ka bixisay soo jeedin ay washington horey ugu gudbisay faahfaahinta warkaasi waa kan walaalka nuur cali warsame abusheba madaxweynaha maraykanka silibiga trump ayaa ganafka ku dhuuftay jawaab ay iiraan ka bixisay soo jeedin nabadeed oo dowladda maraykanku ay horey u soo bandhigtay jawaabtan oo teheraan shalay ay u gudbisay washington iyadoo sii marsiisay islaamabad ayuu trump islamarkiiba ka booday waxaana uu ku sifeeyey mid gebi ahaanba aan la aqbali karin saacadihii lasoo dhaafay waxaa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka adduunka iyadoo laga cabsi qabo in colaaddu ay sii daba dheeraato marimbiyoodka hormuusna uu sii xirnaado maalmo kadib markii maraykanku uu soo bandhigay dalab uu rajaynayey in dib loogu furo wadahadallada iiraan ayaa axaddii shalay soo saartay jawaab diiradda saaraysa in si maraykanka iyo xulufadiisu ay u dhammaystiraan u joojiyaan dagaalka tehraan waxay sidoo kale warcelinteeda ku dalbatay in magdhow laga bixiyo khasaaraha dagaalka iyadoo carabka ku adkaysay in si dhammaystiran loo aqoonsado madax bannaanida iiraan ee marimbiyoodka hormuus sida uu sheegay telefishinka nidaamka shiicada iiraan waxay sidoo kale ugu baaqday maraykanka inuu joojiyo go'doominta badda damaanad qaadna ka bixiyo in weeraro dambe aanay dhixi doonin sidoo kalena uu qaado cunaqabataynta islamarkaana uu soo afjiro xayraadda iibka shidaalka iiraan sida ay sheegtay wakaaladda wararka iiraan ee tasniim wargeyska maraykanka ka soo baxa ee the wall street journal oo soo xiganaya ilo xogogaal ah ayaa sheegay in jawaabta iiraan aysan buuxin dalabaadka maraykanka ee ku saabsan helitaanka ballanqaadyo oo la xiriira barnaamijka nukleerka dhinaca kale wakaaladda wararka tisniim ayaa soo xigatay ilo wareedyo sheegay in daadafaynta trump aysan muhiim ahayn maadaama ayay yidhaahdeen inaanu jirin qof ku sugan iiraan gudaheeda oo ka shaqaynaya qorshe lagu raaligelinayo madaxweynaha maraykanka qiimaha shidaalka ayaa shalay kor u kacay saddex doolar halkii foosto kadib markii ay soo yeereen wararka muujinaya inuu cakirmay ismarwaagii u dhexeeyey maraykanka iyo iiraan kaasoo sabay xanimaada marimbiyoodka hormuus sahanadu waxay muujinayaan in dagaalka uu donald trump ku qaaday iiraan aanu taageero badan ka haysan shacabka maraykanka maadaama uu kordhiyey qiimaha shidaalka taasoo trump iyo xisbigiisa ay ka welwelsan yihiin inay saamayn ku yeelato doorashooyinka soo socda maraykanku sidoo kale wuxuu ku hungoobay inuu helo taageero caalami ah iyadoo xulafada reer yurub ee nato ay diideen baaqadii ay washington kaga dalbatay maraakiibta si loo furo marinka hormuus iyadoo aanan la helin heshiis nabadeed oo dhammaystiran ma cadda tallaabooyinka diblomaasiyadeed ama militari ee dhex mari doona maraykanka iyo iiraan inkastoo falanqeeyaal ay soo xigatay aljaziira ay sheegeen in suurtagal ay tahay in deganaanshiyaha taxadarka leh uu maalmo sii socdo trump ayaa la filayaa inuu arbacada gaaro caasimada shiinaha ee bijiin iyadoo cadaadiisiisa soo tarayana uu jiro si loo soo afjiro dagaalka iyo qalalaasaha tamarta caalamka ee uu huriyey iiraan ayaa ka mid ah mawduucyada ay trump iyo madaxweynaha shiinaha shi jinbin ay ka wada hadli doonaan trump ayaa doonaya inuu sasabto shiinaha oo xiriir wanaagsan la leh iiraan si bijin ay teheraan ugu riixdo inay aqbasho heshiis nabadeed oo ay la gasho washington ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa isna sheegay in dagaalku uusan dhammaan ilaa laga takhalusayo awoodda nukleyerka iyo gantaalada iiraan dhanka kale madaxweynaha iiraan mascuud basashkan ayaa ku adkaystay in dalkiisa uusan marnaba u hoggaansami doonin cadowga uuna difaaci doono danihiisa qaranka taliyaha militariga iiraan ayaa maro cusub oo ku saabsan howlgallada militari ee ka helay hogaamiyaha sare ee waddankaas mujtamac khamanaay imaaraadka carabta ayaa shalay iiraan ku eedeeyey weeraro ka dhacay dhulkooda kaasoo noqonaya kii labaatan iyo markii xabad joojintu bilaabatay waxaa kale oo jira weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee daroonka oo shalay lagu qaaday markab xamuul oo marayay marimbiyoodka hormuus iyo agagaarka biyaha qatar mas-uuliyiinta iiraan ayaa iyaguna sheegay in markabka lagu weeraray qatar uu ahaa mid maraykanku leeyahay iyagoo ku hanjabay in mar dambe aanan loo dulqaadan doonin gardarada cadowga xaaladda marinka hormuus ayaa aad looga dayrinayaa waxaana weli uu yahay mid khatar weyn oo ku ah ammaanka maraakiibta iyo dhaqaalaha adduunka jasaaka allahu kheyran walaalka abuushiiba diidbaxyo looga soo horjeeda dhul boobka koox hirdada soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada muqdisho walaalkeen casaam carfaad ee warbixintaasi inoo eegaya inkastoo koox hirdada soomaaliya shalay ee hakisay xawaari la filayay inuu ku bilowdo isku soo baxyo ka dhana madaxda kooxdaas iyo dhulboobka uu ka wado caasimadda ayaa gelinkii dambe ay dhaceen banaanbaxyo ay hogaaminayeen siyaasiyiinta mucaaradka isku soo baxyadan lagu diidan yahay dhulboobka guurguurta ee gelinkii dambe shalay dhacay waxaa qeybka ahaa oo hogaaminayay siyaasiyiinta mucaaradka ay ka mid yihiin cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan adowa cabdi qaydiid iyo koofi banaanbaxyadan dhacay gelinkii dambe ayaa daba socday isku soo baxyo subaxdii hore ka bilowday degmada dayniile halkaasoo iskugu soo baxeen dadyow aad u fara badan oo ka mida dadka shacabka guryahooda boobka uu ku haya guurguurte dibadbaxyaasha isku soo baxyada ka dhigayay magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa ku dhawaaqayay halkudhogyo ay ka mid yihiin dal xaraasha dooni mayno iyo kuwo kale kuwaasay ku cabireen caradooda ku aadan dhulboobka dadka ka qayb qaadanaya isku soo baxyada waxaa ka mid ah hooye lixdan jir ah oo u barakiciyey murtad guurguurte waxay sheegtay inaysan weligeed koobjoog u noqon wax la mid ah boobka iyo barakicinta oo madaxa murtadiinta uu ka wado muqdisho
ninkaas waa burburi anana ka soo gaar habeenkii soo dheelmada habeenkii soo dheelmada madaxweyne waxa u baaqaya si dhaqsi u baaqaya masaakiinta dhulkooda inuu u xelsho aa ugu baaqaya ilaahayna ka cabsayo xilkan ha iska wanaajiyo badaara xilkaas ka wareejiyo
cabdiraxmaan cabdishakuur iyo siyaasiyiin kale oo mucaaradka ah ayaa si iskumid a u sheegay inaysan joogsan doonin isku soo baxyada inta guurguurta uu ka soo celinayo dhulka uu boobay
ninkiini barakiciyey hantidiina burburiyey xoolihiina qaatay ilmihii agoommaha ay xoolahooda qaatay haweenkii qaxiyey dhulkii qaatay ha ku mudaaraadaynaa sida la sheegay mudaaraadkuna waa bilaaw waa socon doonaa ilaa xaqiina la soo celiyo oo kuwa la barakiciyey ay xaqooda helaan kuwa hantidooda lagu naaxiyey oo lagu taajiriyey lala xisaabtamo ilaa dawlad sharciga dalka ay ka timaaddo oo ninkan dadka barakiciyey oo barakiciyey aas ka qabanno dal iibiye dal xaraashe dal xaraashe ilaa aan iska qabanno dawlad sharciya la helo mudaaraadka waa soconaya diyaar ma tiidiin diyaar ma tiidiin shariif sheekh axmed oo ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka sida weyn uga soo horjeeda guurguurte ayaa sheegay in banaanbaxyada ay u dhigeen dhulbaabka xargaha gooste ee ka socda magaalada muqdisho ka laaxanaynin ka laabanaynin inaan garab istaagno dadka u baahan taageeradan haddii qof marka uu ku fikiro inuu ciidanka kugu bajiyo si aa uga baqdo asaga meesha iska joogo arrintaas arrin saxa ma ah culayskuna waa kala badan yahay haddaan barakicin jiri lahayn haddaan caburin jiri lahayn haddaan dhulbob jiri lahayn si kalaaba looga hadli lahayn laakiin hadda lagama- hadda lagama- lagama aamusi karo waajib qaran waa- xasan sheekh oo ka mid ah madaxa kooxda hurdada soomaaliya ayaa shalay hadlay isagoo caraysan wuxuuna inta badan durayay siyaasiyiinta kula dhegan kursiga uu wakhtigiisu gabaabsiga yahay magaalada muqdisho waxaa looga dhawaaqay bannaanbax maanta inuu dhacaa horta marka koowaad bannaanbaxa maanta in lagu soo aadiyo ayadoo dalka meel ka mida doorasho aad iyo aad u ballaaran ay ka dhacaysahay su'aalay leedahay maxaa maanta loogu soo aadiyey oo ay doorasho ka socoto dalka waa su'aalay leedahay waxaa iyadana su-aal meesha taagan ah oo in la fahmo u baahan sababta maanta oo ay dowladda soomaaliya ku baaqday shir hordhac ah oo wadaxaajooda in laysugu yimaado bannaanbaxa loogu soo aadiya isagana niyad samaan kama muuqata meeshaas maalintii oo wad- shir wadaxaajooda dowladda ku baaqdayna bannaanbax lagu soo aadiyo maalintii doorasha ay ka dhacaysa dalka qaybo weyn oo ka mid ah lagu soo aadiyo bannaanbaxu bannaanbax niyad samaan loo soo abaabule ma ahayn bannaanbax soomaaliya in lagu carqaladeeya ay ahayd dowladduna intay fahamtay ayay ogolaatay in bannaanbixii la qabto hase yeeshee nasiib daro dadka soomaaliyeed ayaa ayaguna dhinacooda ka fahmay marka waxaan leenahay siyaasiyiinta soomaaliyeed niyad samaan aan la nimaado ujeeddo toosanna aan la nimaado koox hurdada ayaa barakacisay guryahoodana burburisay dhulkoodana xoog ku qaadatay kumanaan qoys oo shacab ah oo deganaa gudaha iyo duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho jasaaka allaahu kheyran walaalka xasaam howlgalla la beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaayada gelgaduud ee dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxay weerareen isbaaro murtadiinta u taallay duulaadka deegaanka masagawa waxaana howlgalkaasi lagu dilay hal askarioo murtada oo lagu magacaabi jiray rooble muxudiin xasan waxaana laga soo qaniimaystay qor iyo boosh uu watay dhanka wilaayada hiiraan iyaduna dhacda bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu ay howlgal qaraxa la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taalla gudaha magaalada beledweyne waxaana xilliga qaraxa isbaarada ku sugnaa tiro askar murtadiina waxaana jirta khasaaro dhanka wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee makuuda ee magaalada baydhabo wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar toobad keenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeen marwaan maxamed taayibintan oo gaaraya ilaa laba askari oo taayibin ah ayaa lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur kadib markii ay isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taayibka koowaad oo lagu magacaabo cabdulle cilmi cali gaasa ayaa ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka booliska riddada ee canshuuraha ee muqdisho isagoo ka howlgeli jiray degmada howlwadaaga waxa uuna ka tirsanaa muddo ku dhowaad laba sano waxa uu ka warbixiyey kubiiritaankiisii riddada iyo dhibaatooyinka shacabka muqdisho ay ku qabaan ba'da sida xoogga ah ay ugu qaadaan murtadiinta anigoo ah cabdulla cilmi algaas oo ka tirsanaa ciidanka riddada waxaa nin kale kana tirda qaybta canshuuraha waxaa ka shaqeyn jirnay qaybta oo canshuuraha oo howlwadaag halkaas ka shaqeyn jirnay ciidanka booliiska ka mid ahaaye hal sinti dad balaa ka shaqeynaaye xaquuqana maanaa qaadanayn walaa dee dadka dhibaatooyin badan dee shacabka ay nin kale arid u garaacda kula habaar iyo inkariya la ilaahay dhibaat masiibooyin ku dhidana hortaga aa kala kulmeyna nacaab marka dee kadibna waxaa waay dee in asaga baxo ah waay baa go-aansaday marka hore dee nio dhalinimo qaada dhalinyarada qoraa waxaa iska raacay kadibna de waxaa waaye kadib markii waa sii fikray fikirkii wula saxnaa waaye kadibna anaa iska fi- waa fikiro nin kaliya anaa isaga baxo aa go-aansaday laga yaabaa marka aad ku noqoto maya maya maya marida maridana macnaa maridaga mar mar kale mar labaad ima dagaalarto ma maya maya hadda waa bes waayo waxaan uga- waxaa waaye waa waa ka tanaasulo besana iga yihiin marka mar daba maya taayibka labaad waa da-uda cabdi isxaaq waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada gaar ahaan ururka siddeetan toddobaad ee murtadiinta waxa uu ka sheekeeyey muddadii uu ka tirsanaa murtadiinta iyo sidoo kale weeraradii uu la kulmay intii uu ka tirsanaa gaar ahaan weerarkii ka dhacay magaalada aadan yabaalo oo uu goobjoog ahaa iyo sida ay ugu suurta gashay inuu isaga soo baxo safka cadowga magacayga daauud cabdi isxaaq ciidanka waxaan ka tirsanaay warka sideed iyo toddobaad waxaan kasoo raacay magaalada muqdishoan kasoo raacay waxaana soo tababar macalimiin elitria soo tababartay kabacdi tababarkii markuu soo dhammaaday waa soo baxay aaday abaalaan imaaday aaday abaalaa jabka ku qabsaday goobjoog waxaan ku ahay adiga dagaal zaa'id ah oo adig sooca afar saacadood baa igu qabsaday meeshii markuu qabsaday miyaan ku jabnay aniga waxaan ku sugnaa markaas eelaboorka ayaan ku sugnaay eelaboorkii markaan ku sugnaay jabkii uu soo dhacay waxaa igu yimid ciidanka weeyahoo meesha socdaa igu yimid ciidankii oo jabsanaaya hore usii raacay waxay ahaayeen kuwa gorgor la yiraahdo iyo ururka iyahoo samesameyn la yiraahdo saraakiil adiga waa dhamnaayeenoo waxaa ku sugnaay aduwaaya ku sugnaay shuuta ku sugnaay waxay joogeen magaaladay joogeen ayaga jabka ayagay soo jabeen aan isla jabnay sidii ayagu sidii ku baxsadeen waxay ku baxsadeen wadadaan ku baxano maqoriya ku wada baxsaneen ayaga waa naga horreeyay markaan bixaynay annagaa magaalada ku dambeynay factore baxeen annagii oo saraakiisha dhilaan xakuntay wixii aan israacnay sidii aan ilaa maqori isku raacnay maqori markaantay kabacdi baawaran ka kiriistaan ayagii gurceeran ka aaday gurceer adiga muddo lix biloodaa joogay kabacdi waa ka tegey muqdishan aaday sidii aan muqdisho joogi jiray mushaar adiga laba boqoloo door ayaan qaada jiray adi hadda muddaaan is leeyahay sideed bilood maana qaadan muddo adi waxaan ka tirsanaa hal sana iyo barcamar ayaan ka tirsanaa kabacdi xuquuqla-aantii wixii markay igu dhacday xamarkii aan inaan ka galay waalidkii wixii baan hadda markii dambe soo wacay nin waxaan shar waa qaldanay waxaan idhi falaan ficneeraan ku dhaqaaqay hadeer waxaan rabaa inaan ka soo laabto dembiga shar aan galay iyo cadowga shar aan raacay inaan kasoo laabtaan rabaa oo dadkaas walaalaheeya ayaan wax la qaybsaan rabaa waxaan idhi sidii aan hadeertaan ka soo baxay sidii aan hadeertaan wilaayada iskugu soo dhiibay ugu dambeyntii labadaani taa'ib ayaa ka warbixiyey sidoo loogu soo dhoweeyey wilaayada iyagoo faniimo baaq ah u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada islamarkaana ugu baaqay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta wilaayaduna tahay mid soo dhoweynaysa
alxamdulilah soo dhowaan wanaagsan la kulma marka alxamdulilah
fariintaada marka ku socota waxay tahay nimankaa isla shaqaynayseen in isaga baxaan waxaa waaye meeshaas waxaa waa dee macnaha dhib waxaana wax kale in si ool waa ujeedaa inay isaga baxaan wadanahooda iskaga qabsadaan nolol maalmoodkooda agu baaqayaa boqolkiiba sagaashan dad walaalaheeya iyo dad fiican ayaa u imaaday wax iga baasan ma jiraan wadankii ayaan joogaa waa liisoo dhoweeyey si sharafla liisoo dhoweeyey wilaayaduna waa ku maasantaha hadeertaan dadkii walaalahahayo shalay aan isku xaafadda aheen hadeertaana cadowga shal aan isku raacnay hadeertaana jiro aan dhihi lahay walaalahay inay kasoo laabtaan ayaan taas baaquu diraa cabsidii aniga shalay aan u raacnay iyo shaydaannimo shal nagu qaaday inay xun tahay ayaga waa ka warqabaan hadeertaana waxaan jeclaan lahay saanay shal ugu soo baxay oo kale inay ugu soo baxaan ee walaalahooda u yimaadaan dadkooda u yimaadaan aan kusoo dhawey lahaa eegale taa'ibiintan ayaa qayb ka noqonaya askarta toobadkeenayaasha ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo qulqulayay wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka jasaaka allaahu kheyran walaalka marwan dhegeystayaal iminkan waxaad ku soo dhowaataan qaybtii ko iyo tobanaad warbixinno ciwaankeedu yahay taxanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay iyo walaalkeen cabduqaadir moxamed rabbaani degmada gamboole ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waa degmo qadiimi ah oo qiyaastii saddex qarni ka hor soo jirtay waxaa la sheegaa in ay ka dhisnaan jirtay imaaro islaami ah xilligaas ayaa degmadan magacaas loogu yeeri jiray gamboole waxaa la wariyaa laba riwaayadood oo si isu taabacsan oo kala tilmaamaya in deegaankan loogu magacdaray ceelbiyood ku yiilay deegaanka oo biyaha laga cabi jiray oo magacaas lahaa halka riwaayadda kale ee leedahay in ceelkan degmada ay maalin ay usoo aroor tageen haween fara badan oo madaxyada gambooyin cadcad ku sitay kuwaas oo sida la sheegay raggooda ku baaba-een dagaalkii lagula jiray xabashida etoobiya ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka fiidow iyo balcad ilaa iyo qalimow ee isla wilaayada islaamiga shabeellada dhexe halkaasoo lagu xasuuqay ciidamo aad u fara badan oo etoobiyaan ahaa oo duulaan ku ahaa degmada balcad sida uu ku waramayo oday ka mid a dadka deegaanka oo taariikh badan ka haya dholalka soomaalida marka gamboolo wuxuu ahaan jiray boqortooyaad deganaan jirta cimaarad cimaaradaad ahaan jirta islaamaad deganaan jirta soomaali e adi boqorkaana magidabtacba gaalada waa kusoo duusha mar kale amxaarada isniinta amxaarada waxaa malaynaa hal qarni iyo ruucan laga joogeen isniinta amxaarada liiraa walaalahayn moobleen hadda waa joogaan odayaalkooda kuu sheekaynayn meel tiir liira oo meeshaa fiido agtiisa ay degtay amxaarada geshiin waa arkeen waxay dhaheen aroo meeha addooma goosad u soo dhume sida iri u soo dhume ama meeha ka buux aluu qadinaya nin walba naagtiisa xarka usoo xaabisaa la yidhi markii loo soo dhowaaday waa jeesh dhan oo maxaaroo socda oo gaadiidkiisa hubkiis wata oo raba soomaalida inay xamar qabsadaan rabo markaa nin walba wuxuu is yidhi aroo ku xayga haddii liiga qaata ka warran ku xayga haddii liiga qaata ku caata iyo soo hera ka warran un kala orod titititi amxaarada loo kala duday dol boqol toban iyo toddoba sanaa laga joogaa sida amxaara tatay leeya tageen khayr allah siiyo culummadii oo biimaala kala hortimid adkaar iyo waxay falaar hays karaan meesha kasoo ceshoobeen markaas dhiig kalaa ku daatay idin markaas dhiig badanaa ku daatay waa dhiigga lamaad oo gambool camiro ku daatay amxaaradii waa buris kadib magaalo ma noqona waa burburiba markaasaad waa ahayd boqor meelila xilligiis waa markii imaaradii xarar uu burburi oo ku guulays uu yidhi soomaalida wax ma bahay xarar xam- bal xamar tagba taariikh saasay ahayd gabool saasuu magaalo u ahaan jiray saasuu boqortooy u ahaan jiray saasuu imaarad u ahaan jiray imaarad islaam u ahaan jiray kadib dhibaatadana cadowgaas un burburi oo dhibaato geey muddo saddex boqoloo sano saacada ka maqnaay haddana kacaankii lama kacnaysiyeed barsheegi jira haddana degmadii lama kacnayso waaye markadan jaritaankaan dambe soo noolashadan naftaan dambe labaat sagaal sano ay joogtaa labaat sagaal sano hadda ay degmo tahay sidoo kale deegaanka taariikhda waxay kaloo xustaa amaba ay sheegtaa in duleedka magaaladan lagu xasuuqay maleeshiya dabadhilifyaha oo lasoo dagaalgeliyey oo garab u ahaa silibiinta amxaarada ee duulaanka ku ahaa ummadda soomaaliyeed waxayna maleeshiyaadkaas deegaanka ka dhaceen geel fara badan oo markii dambe soo dhicintiisa dhiig fara badan uu ku daatay isla mar ahaantaana lagu xasuuqay maleeshiyaadkii amxaar kalkaalka ahaa ee duulaanka saliibiga qaybta ka ahaa raggii maalinkaas ku shahaado qaatay dagaalkii xabashida lagu jabiyey ayaa lagu aasay magaalada bannaankeeda iyagoo la isugu geeyey qubuuro wadareedyo qubuuraha oo aan soo siyaartay waxaa igu helinayay nabadon cumar cusmaan naqiibka guud ee nuqabada wilaayada islaamiga shabeellada dhexe wuxuuna iiga waramayaa qubuuro wadareedyada aan dul tagnay dhismooyinkan noo muuqanaya nabadon cumar waa maxay dhismooyinkan hadda waa magaaladan dambe waaye oo micnaha eel riig halkan hadda kor laga qoday cabdiqaadirow waad arkeysaa wadareedyada oo dadkan lagu laayay maalin oo qur ah waa kuwaan halkan dhinaceena midig naga jiraan saad arkeysidba halkaa waa kana waad arkeysaa dhulkan ilaa iyo meeshan shirkadda hormuud ee laga soo bilaabo waxaan hadda annaga aan dhexmarayna haa waa kuwaana dadkii muslimiinta ahaa ee maaragtay nimankii etoobiyaanka ay halkan ku laayeen iyo axmaarada marka soomaaliya war ma hayso inteeda badan waa dadkan etoobiyaanka waa cadow ilaahay subxaana wa tacaala soomaalida si gaara uu ku salday halka ay kasoo dhaweynayaan oo muxuu ahay ay heshiis iyo la galayaan naax isu gurguurta wuxuu sameynaya waad aragtaan marka siday baddeenna ay u sheeganayaan oo ay u rabaan inay xeebaheenna qabsadaan ummaddan horey bay u saansaday waa kan hadda qaba meeshan waad arkeysa intay aasan tahay oo dad fara badan halkan ku aasan oo muxuu ahay ilaa iyo waad arkeysaa geedkaasi dhulkaanan inta aaska uu la egyahay dadkii muslimiinta ayaa maaragtay halkan ay waxaan waa god weyn oo maarata dad fara badan la geliyey waaye marka sidaa daraaddeed soomaaliya dadka soo muslimiinta oo soomaaliyeed waa inay ka digtoonaadaan nimankan marka etoobiyaanka cadaawaddaas dheer ayay leeyihiin dadkana waxayba u qabaan badda somalilan iyo waxaan lagu sheegaya maamulada riddada inay kaashanayaan oo ay gacalka dhiganayaan oo ay udhoofayaan oo ay heshiis la saxiixanayaan oo camiil u noqdeenba in maaragtay waddankeena etoobiyaanka dib u qabsadaan intaa kadib waynu kasoo dhaqaajinay aniga iyo nabadoonka waxaynu soo marnay raadadkii qadiimiga ahaa ee ka dhisnaa qalcadihii waaweynaa ee ku yilay degmada gamboole iyo qaar ka mida guryihii boqorada marka sidaa darteed weli qarniyo ka hor raadadkii ahaa ayaa magaalada ka muuqanaya nabdan cumro markaad eegtoo kale aathaartan weli may baabi'in miya oo mahalkoodii ayaa loo sii daayey mise dadka deegaanka deegaan bay ka dhigteenoo mise sidii baa loo daayay oo faraha baa laga qaaday
aahaarta weli lama baabi'inin oo muxuu ahay waa hadda aad arkaysaan meeshaan guryaha ku yeelay oo weyn oo aad u weynaa dumay oo aasaaskiisii aad arkeysa iyo dhagaxaantii wixii ku dhisnaa halkan dhinacayaga midiga waad arkeysaa waxaa dhismaha ka dumay oo hadda muuqanayo oo muxuu waa kan aasaaskii guryaha halkan waad arkeysaa geedkan hooskiisa halkan ka baxaayo ilaa iyo halkaas geedkan kaloo hadda maxaa halkaa jiifo waad arkeysaa waxbaa ka dumay magaalado dhan marka markaas saan ugu wareegto guryo fara badan oo dumay ayaad arkeysaa marka waa magaaladii hore ayay igana maaragta qayb ka ahaayeen weliba hadda markaa odayaasha taariikhyahanada xoogaa markaad wareysato waxay kuleeyihiin halkan hadda aad arkeysid waa gurigii oo deganaa waa kan aasaaska cabdiramaan ad arkeysa derbigii toos u muuqdaa waxaa maaragtay deganaa boqorka ayaa degan halkaa waa guryo kale meesha hadda dhismahan oo boqorkii adare baa deganaa adare ha boqorkii la dhihi jiray i- iraad baa la yidhaahdaa iraad iraad iraad baa deganaa ha marka waa kana guryo kale oo fara badan oo iyagana halkan ka dumay waad arkaysaa ilaa iyo halkaas oo halkaasa oo asaaskoodii iyo wixii aad ujeedaa halkan markaa usii raac ilaa iyo suuqaas hadda badarka lagu iibiyo ayaa maaragtay waa waa maarad xaafaqan waaye waa dhul ballaaran dhul ballaaran waaye ha oo halkan ku baaba'ay marka waxaa ka waxaa kaloo insha allahu tacaala marka dadkiisii boqorkaas eh, wax haraadi oo ka soo haray oo jooga waddanka ma jira boqorkaasu wax hadda haraade ma jiraan kolley nin wuxuu ahaa soomaali xukumo oo soomaalida halkan joogta xukuma jiray waa kana guri kalo hadda waa socodkan waad arkaysaa dhismihii iyo wixii waa sii socdaan oo toos aad u arkay jineeradii iyo qaabkii ay u dhiseen qaadiroo boqorkan boqorkan wuxuu xukumi jiray soomaalidii halkan joogtay iyo dadka deegaanka ninka asaga ah, eh, cadaalad darro badan ayaa laga tawday waagii dambe markii oo oo muxuu ahaay asaga uu cadaalad darre iyo howl ku dhaqaaqay kacdoon baa dhacay oo maaragtay dadka deegaanka ay ku sameeyeen dagaallo culus ayaa dhacay waa hadda intaa warka wada cabakaysa waa dhismihii weli waa socdaa waa dhex socnaa markiisa waa kana hadda qol qol baa halkan ka dumay waad arkaysaa marka dagaallo culus ayaa dhacay dagaaladii boqorkii wuu ku jabay isaga iyo ciidankiisa iyo raggii taabacsanaa way ku jabeen ninkaas oo nin muxuu ahaa da'yar ayuu ahaa markii dowladdiisii halkan ay ku burburtay kadib wuxuu u cararay eh, dhinaca etoobiya adare meel la yidhaahda ayuu maaragtay markii dambe ee dhaqaale darre iyo duruuf ay soo wajahday uu uu ka noqday qowsaar ama ari dhaqaalays ari jir ayuu noqday marka waxyaabaha maaragtay oo loo daliishada waxaa ka mid ah iraad inabuulle arbow waxay dhaheen haddii aadane aawigiisa isla weynikiisa uu aalayo iraad inabuulle arbow adare kami ari jirayseen marka waxyaabahaasay u daliishadaan macnaha ninka isaga halkaas ayuu ku dambeeyey marka boqortooyadiisana maaragtay halkan ayay ka duntay marka xaaladda noocaas ayay ahayd macnaha magaalada oo mar kale dib boorka looga jafay waa ay soddon jirsatay kadib waxay sii laba kaclaysay markii ay mujaahidiinta magaaladan qurxiyeen una magacaabeen in ay tahay degmo iyadoo mar kale loogu wanqalay magaceedii qadiimiga ahaa ee gamboole iyadoo mar kale magaalada saldhig ee u noqotay fidinta dacwada jihaadiga ah maalmo aan magaalada joogay waxaan indhe-indheen ku sameynayay nolosha deegaanka inkastoo aan horey usoo sheegnay haddana maciishada nololeed ee deegaanka waa mid aad u jaban cuntooyinka ugu badan ee dadka deegaanka isticmaalaan waxaa u badan cuntada dabiiciga ah waxaana maqaaxyaha ama magaca kale deegaanka looga yaqaano ee macaashka waxaa inta badan looga quraacdaa cambuulada sida qamadiga iyo digirta salbukada iyo weliba caanaha geela maadaama deegaanka ay degan yihiin xoolo dhaqato geelley u badan xilliyada habeenkiina waxay aad u cunaan soor galley laga sameeyey ama masago waa quudka ka jira xaafadaha waana cuntada caafimaadka leh xagga caafimaadkana magaalada waxay inta badan xoogga saaraan ceelal biyoodyo ugu yaala magaalada haddaba ceelashaas caafimaadka loo aada maxay yihiin warbixinteennan soo socotaa iyadu kaga bogan doontaan insha allah jasaaka allahu kheyran walaalka rabbaani guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkaas waxaanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanageyntaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaanoo suurtageli waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fa jihaadukum mubaarak